أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka waraarka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin dagaallada ka socda dalka itoobiya oo ka sii daraya xilli waqooyiga dalkaasina uu holcayo mase laga yaabaa in dagaalladaasi ay ku faafaan guud ahaan gobolka warbixin ayaan caawo idiinkaga haynaa mid ka mid ah culimaa u suugii kooxda riddada soomaaliya oo weerar afka ah oo aan gabasho lahayn ku qaaday hogaamiyaha kooxdaasi murtad xasan gurguurte barnaamijka ayaad ku maqli doontaan wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradkeeda oo bogaadiyey guulihii uu allah siiyey ciidanka mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ee xoreeyey deegaanka teedaan oo jab xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta barnaamijka ayaad caawa ku maqli doontaan faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya qaraxyo ciidanka mujaahidiinta ay ku weerareen saldhigyo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري
waa habeennimo jimca taariikhduna ay ku beegan tahay afarylabaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan dagaalada ka socda dalka itoobiya oo ka sii daraya xilli waqooyiga dalkaasina uu holcayo mase laga yaabaa in dagaaladaasi ay ku sii faafaan guud ahaan gobolka haddaba warbixin amuurtaasi daaran waxaa halkan inooga soo jeedinaya maahir maxamed horaantii bishan waqooyiga wadanka itoobiya wuxuu mar kale martigeliyey mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee sanadkan ka dhaca geeska qaaradda afrika ciidamo daacad u ah kooxda t b l f ayaa la sheegay in ay weerareen saldhigyo ku yaal magaalada shiraaro ee galbeedka dhacda halkaasoo ay saldhigyo ku lahaayeen ciidamada xabashida dagaalka dib uga qarxay waqooyiga itoobiya wuxuu muujinayaa in heshiiskii bretoria ee la saxiixay labadii nofembar uu ku guulaystay hakinta dagaalkii ballaarnaa balse uusan meesha ka saarin sababihii siyaasadeed milatari iyo dhuleed ee colaadda dhaliyey sida ay soo tabiyeen wakaaladaha wararka nidaamka abiy axmed ayaa kubanaan askari oo hor leh u daadgureeyey jiidda dagaalka si ay uga adkaadaan dagaalyahanada kooxda t b l f ee doonaya in ay mar kale guulo ka xaqiijiyaan loolanka socda war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda itoobiya ayaa lagu eedeeyey in jabhadda tigreega ay soo weerartay saldhigyo ciidan ayna halis gelinayaan ammaanka iyo kala dambeynta sida hadalka loo dhigay sidoo kale war-saxaafadeed falcelin u muuqday ay soo saartay jabhadda t b l f waxayna ku eedeysay xukuumadda adis ababa in ay duulaan culus ku soo qaaday magaalooyinka xorta ah ayna doonayso in ay xasuuqdo shacabka tigreega goobjoogayaal ku sugan dhulka lagu dagaalamayo ayaa laga soo xigtay in dagaaladu ay lix maalmood oo xiriir ah socdaan ayna dhinacyadu isriixriixayaan faktii hore ee dagaalka ciidamada milatariga itoobiya ayaa taqadum weyn ka sameeyey dhanka jiidda magaalada shiraaro balse kooxda t b l f oo samaysay dhabarjebin ayaa dib ula wareegtay gacan ku-haynta deegaano laga qabsaday wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidanka abiy axmed ay weerar lama filaan ah ku qaadeen magaalada xumayra ee dhacdaa saddex xagal xuduudeedka ay wadaagaan wadamada suudaan eritereya iyo itoobiya waxayna magaaladan martigelisay dagaal saacado badan qaatay dagaalka cusub ee ka bilowday gobolka tigrey ma aha oo keliya iska horimaad gudaha itoobiya ka dhacay wuxuu kusoo beegmay xilli ay dib isu qaabeynayaan xulafaysigii gobolka xiriirka etoobiya iyo eritariyana uu sii xumaanayo dagaalka suudaan uu saameyn ku yeeshay xuduudaha etoobiya halka masar iyo adis ababa ay weli isku hayaan arrimaha biyaha webiga niil nuuraddiin cabda oo ah madaxa markaska istaraatiijiyadda etoobiya ayaa sheegaya in colaadan dib u soo cusboonaatay ay salka ku hayso awoodaha isdiidan ee geeska qaaradda afrika ka jira في الحقيقة تأتي يعني يأتي هذا التوتر الحالي في سياق محلي وإقليمي في السياق المحلي والداخلي يعني جبهة تحرير تجراي بعد توقيع اتفاقية السلام اتفاقية بريتوريا xaaladda kacsanaanta ee hadda taagan marka xaqiiqda loo eego waxay ka dhalatay duruufo isugu jira kuwo gudaha etoobiya ah iyo kuwa heer gobol dhanka gudaha jabhadda xoreynta tigre kadib markii la saxiixay heshiiskii nabadda ee britoria halkii ay xoogga saari lahayd hirgelinta nabad waarta waxay gashay marxalad ay dib isu abaabulaysay muddo ku dhow lix bilood ayay sidaa la sheegay ku howlaneyd qorshayaal lagu wiiqayo maamulka gobolka ee ay dowladda federaalku magacowday kuwaasoo lagu soo dhisay heshiiskii britoria sidoo kale jabhaddu waxay diiday fulinta qodobo muhiim ah oo heshiiska qayb ka ahaa gaar ahaan hubka dhigista ciidamada iyo ku biirintooda ciidamada qaranka ama hay-adaha rayidka ah ciidamadii ka qayb qaatay dagaalkii hore ma aysan aqbalin in lagu daro ciidanka qaranka ama shaqaalaha rayidka taasoo sii hurisay xiisadaha soo noqnoqday sidaas daraaddeed kacsanaantan ma aha dhacdo ugub ah balse waa mid soo noqnoqotay wakhtiyo kala duwan dhanka gobolka arrinta jabhadda ayaa sidoo kale la xiriirta dano ay leeyihiin quwado goboleed oo qaarkood lagu eedeeyo inay u adeegsadaan jabhadda sidii aalad ay ku saameeyaan xaaladda gudaha ee etoobiya islamarkaana ay u wiiqaan xasiloonida geeska afrika eedaha loo jeedinayo eritrea ee ku aadan xaaladan waa kuwo hore usoo noqnoqday eritrea waxay door muuqda ku lahayd dagaalkii hore iyadoo ciidamadeedu ka qayb galeen howlgallada militari ee ka dhacay gobolka intaa waxaa dheer waxaa jira dhinacyo kale oo heer gobol oo lagu tuhunsan yahay inay iyaguna door ka ciyaarayaan horinta xiisadaha iyo xasilooni darida ka jirta gobolka عملت في الحقيقة يعني على أخذ فترة استراحة وليس العمل على تحقيق سلام حقيقي فقبل ستة أشهر عملت على على إلغاء أو على إزاحة الحاكم الحكام الإقليميين الذين يعني عينتهم الحكومة المركزية بناء على اتفاقية بريتوريا dagaalkan dib uga qarxay waqooyiga itoobiya wuxuu ku soo aaday xilli colaado sokeeye ay ka holcayaan waddanka suudaan ee dariska ah taasi oo ka dhigan in al-kharduum iyo adis ababa ay dagaal wakaaladeed isku xawilayaan maxamed xaamid jumca oo ah baare iyo falanqeeye si dhow ula socday heshiiskii koonfur afrika ee ay horay u wada gaareen abiy axmed iyo t b l f ayaa aaminsan in xukuumadda etoobiya ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha suudaan islamarkaana colaadan cusub laga leeyahay ujeedooyin qarsoon oo dhanka awood raadiska ah أنا أعتقد أن مواقف السودان إلى الآن تتسم بقدر كبير من التقدير الكبير لأثيوبيا والحرص على علاقات إيجابية رغم الظروف والشواهد الكثيرة التي تشير إلى أن أثيوبيا هي التي خرقت هذا الاتجاه waxaan aaminsanahay in mowqifka suudaan uu yahay in aan deni ugu jirin inay qaadato culayska ka dhasha sii xumaanshiyaha xaaladda etoobiya islamarkaana ay mudnaanta siiso xal nabadeed iyo wadahadal inkastoo ay jiraan tilmaamo badan oo muujinaya in xiisadan ay asal ahaan ka dhalatay gudaha etoobiya haddana waxaa muhiim ah in laga hortago inay saameyn ku yeelato dalalka dariska ah marka laga hadlayo horumarka ka socda gobolka tigre waxa uu gebi ahaanba yahay arrin gudaha etoobiya qusaysa waxaa jira kala qaybsanaan iyo khilaaf ka dhex jira jabhadda xoreynta tigre t b l f iyadoo garabyo kala duwan ay ku loolamayaan saameynta siyaasadeed iyo tan amni qaar ka mid ah garabyada ayaa taageersan dowladda federaalka etoobiya halka garab kale uu hadda gacanta ku hayo maamulka gobolka garabkan ayaa qaba shaki iyo diidmo ku saabsan heshiiskii nabadda ee britoria waxaa sidoo kale jira garab saddexaad oo isku dayaya inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac inkastoo uusan weli yeelan saameyn muuqata sidaas daraaddeed khilaafkani wuxuu la xiriiraa xaaladda siyaasadeed ee gudaha etoobiya mana ahan arrin ay dalal kale si toosa u maamulayaan ama u hagayaan si kastaba ha ahaatee haddii xaaladdu sii xumaato oo ay isu beddesho dagaal ballaaran waxaa dhici karta in colaadu ku faafto jihooyin kala duwan gaar ahaan galbeedka etoobiya halkaasoo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo doonaya inay la wareegaan ama xoreeyaan deegaano ay sheeganayaan marka la eego xaaladda xuduudaha waxaa jira walaac laga qabo in rabshadaha si ay gaaraan xadka suudaan gaar ahaan meelaha xadka la wadaago sidaas awgeed waxaa muhiim ah in si dhow loola socdo xaaladda si looga hortago in qalalaasaha gudaha etoobiya uu u gudbo gudaha dhulka suudaan ama uu saameyn ku yeesho amniga gobolka oo dhan من جانبها بالنسبة للتطورات التي تجري الآن في إقليم تجراي kooxda t b l f ayaa markii ugu horreysay qirtay in iskaashi amni uu kala dhexeeyo dowladda eritereya iyadoona faafisay sawirada kulan amni oo madax eritareyaan ah uga qaybgalayaan waqooyiga etoobiya kaasi oo ka dhigan suurtagalnimada in dagaalkan uu isku bedeli karo mid caalami ah magaalada xumayra ee sida aadka ah loogu loolamayo waxaa ku dhow xero weyn oo ay ku sugan yihiin barakacyaal tigree iyo suudaaniyiin ah waxaana halkaas ku dhacay madaafiic ay dhinacyada hardamaya isweydaarsadeen falanqeeyayaasha aaminsan in dagaaladan dib uga qarxay waqooyiga etoobiya ay u degarogan karaan dagaal caalami ah oo geeska afrika uu martigeliyo haddii ay ku soo biiraan awoodo kale oo caalami ah kuwaas oo doonaya in ay ku lug yeeshaan istaraatiijiyadda mandiqadan وبلا شك آه، لا يمكن أن نستبعد التحولات الإقليمية وأن نحاول أن نحصر النزاعات الداخلية سواء كان الصراع في السودان أو في أثيوبيا باعتبارها عوامل داخلية shaki kuma jiro inaan la iska indhatiri karin saameynta isbedelada gobolka marka la falanqaynayo colaadaha gudaha dagaalada ka socda suudaan ama etoobiya looma fasiri karo inay yihiin arrimo gudaha oo keliya maadaama ay jiraan arrimo dibadeed oo si muuqata u saameeya jihada iyo baaxadda colaadaha geeska afrika wuxuu galay marxalad ay ka socdaan isbedelo waaweyn oo istaraatiiji ah isbedeladan waxay soo bilowdeen tan iyo murankii la xiriiray biyo-xireenka webiga niil waxaana soo xoojiyey burburkii nidaamka suudaan dagaalka weli ka socda dalkaas iyo isbedelada amni iyo siyaasadeed ee gobolka ka dhacaya sannadihii u dambeeyey sidaas daraaddeed dhacdooyinka hadda ka socda gobolka tigre ma aha kuwo laga go'doomin karo deegaanada gobolka waxaa jira warar iyo falanqayno tilmaamaya in dhinacyo dibadeed ay eedano kula yihiin waxaa ka socda halkaas dalalka sida eritereya iyo suudaan ayaa mararka qaar lagu xusaa doodaha iyadoo la sheegayo inay leeyihiin dano amni iyo kuwo istaraatiiji ah oo la xiriira xaaladda tigre si kastaba ha ahaatee marka laga eego mabda'a guud ee siyaasadda arrimaha dibadda ee suudaan dalkaasi wuxuu si rasmi ah u adkeeyaa mabda'a ah inaan lagu fargelin arrimaha gudaha ee dalalka kale islamarkaana lagu xaliyo khilaafaadka wadahadal iyo siyaabo nabadeed sida awgeed eedeyn kasta oo ku saabsan kuluglaanshiyaha suudaan waxay u baahan tahay caddaymo la xaqiijin karo halka ay ku salaysnaan lahayd warar ama tuhno aan la hubin guud ahaan xaaladda etoobiya waxay sii ahaanaysaa arrin saameyn ku leh amniga iyo xasiloonida geeska afrika oo dhan waxaa muuqata in isbedelada gudaha iyo saameynta dibaddu ay si weyn isugu xiran yihiin هذه التحولات بدأت منذ إعلان قيام مشروع صد النهضة مرورا بالتحولات ال- ال- ال- السابقة المرتبطة بتطورات وانهيار الدولة في الصومال in dagaalkan uu mar kale dib uga qarxo waqooyiga etoobiya sababta ugu weyn ee loo aanaynayo waa in nidaamka abiy axmed uusan dhaqan gelin heshiiskii hore ee bretoria kaasi oo caddaynayay qaybsiga dhaqaalaha maamulka iyo awoodaha kale ibraahim naasir oo ah baari ku takhasusay arrimaha bariga afrika ayaa aaminsan in heshiiskii koonfur afrika uusan ahayn xal waara islamarkaana ay kooxda t b l f u aragto heshiis iyaga lagu dulmiyey في تقديري هذا ال- هذا الصراع او اندلاع ال- الازمات كان في منطقه في شمال اثيوبيا متوقع آه، وحسب الكثيرين ان آه، ان اتفاق بريتوريا آه، اوقف الحرب ولكن لم ينهي اسباب الحرب آه، اسباب التي تتمثل في آه، حلحله القضايا الاساسيه التي اندلعت بسببها الح- الحرب في العام 2020 marka la qiimeeyo colaadan iyo dib u qorxitaankeeda waqooyiga etoobiya dad badan ayaa horey u saadaaliyey inay dhici karto sababta ayaa ah in heshiiskii nabadda ee bretoria uu joojiyey dagaalka balse uusan si buuxda u xalin sababihii salka u ahaa colaadda ee qarxday sanadkii labada kun iyo labaatan sababahaas waxaa ugu waaweyn muranka ku saabsan awood qaybsiga khayraadka iyo maamulka dhulka u dhexeeya dowladda federaalka etoobiya iyo jabhadda xoreynta tigre ee t b l f waxaa intaasi dheer arrinta hubka culus ee weli ay haystaan ciidamada t b l f taasoo sii hurinaysa walaaca amni jabhadda xoreynta tigre ayaa weli loo arkaa mid ka mid ah xoogaga ugu awooda badan etoobiya marka loo eego qaab dhismeedka siyaasadeed iyo awoodeeda ciidan sidoo kale taariikhdeeda siyaasadeed ayaa siinaysa miisaan weyn maadaama ay door hogaamineed ku lahayd maamulka etoobiya muddo ka badan soddon sano sidaas daraaddeed dib u soo cusboonaanshaha ciisadaha waxaa loo arkaa natiijada arrimo xasaasi ah oo aan weli xal waara laga gaarin inkastoo heshiiskii beritoria uu ku guulaystay inuu hakiyo dagaal
أهمها قضية السلطة والثروة وتقاسم أيضا السلطات الحدودية سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka mid ka mid ah culimo usuga kooxda ridada soomaaliya ayaa weerar afka ah oo aan gabasho lahayn ku qaaday hogaamiyaha kooxda ridada soomaaliya ee xasan gurguurte cabdiqani qoraneh oo ka mid ahaa culimaa usuuga lagu tiriyo in kooxda riddada soomaaliya ay la shaqeeyaan ayaa hadalla kulul oo dhaliil ah u jeediyey madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte murtad qoraneh ayaa waraysi uu bixiyey ku dhaliilay habdhaqanka xasan gurguurte isagoo sheegay in dalka uu wajahayo caqabado amni kuwa siyaasadeed iyo mid bulsho intaba kuwaas oo u baahan in xal degdeg ah laga gaaro isagoo dhanka kalena sheegay in xasan uu qaadi doono mas-uuliyadda dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashahaadala dirarka ah ee puntland wixii uu galay oo haddii laga xisaabtamo wax kale oo lagu fasira aan lahayn aniga qiimeyntayda maxkamad ma ihi laakiin qiimeyn baan leeyahay khiyaano qaran ah oo dhac ah oo boob ah oo barakicin ah xasan waa gabal sii dhacaya lana soo qabto oo aan la dilina maxkamad la geeyo lagula xisaabtamo wixii uu u geystay dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka magaalada muqdisho anugu garan mahayo xasan waa mufsid waa corrupted waa fidna wale saas darteed qofuu ilaahay dagaal kula jiro horta guul ma helahayo gaalkacyo oo nabad ah oo isan bele ka jirin oo tobanka sano u dambaysay yacni xiix iyo max la ahaa na wuxuu doonayaa inuu dab ka shido dagaalkii la dhihi jiray hawiye iyo daarood buu ka dhexeeyey waa dhammaaday soona noqon maayo soo dhiiqane ma xasanna hawiye ma matalo waad garatay sooma dagaalka isagu uu galana maaha hawiye soo doolo dagaal yani u socda ma aha xasan waa qofka ugu khatarta badan ee soomaaliya jooga halis buu ku yahay jiritaanka soomaaliya سري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada gado wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradkeeda ayaa bogaadiyey guulihii uu allah siiyey ciidanka mujaahidiinta ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaas oo xoreeyey deegaanka teedaan kadib jab xooggan oo ay gaarsiiyeen maleeshaadkii murtadiinta ee halkaasi ku sugnaa kulan maanta ka dhacay degmada ceelcadde waxaa isugu yimid qaybaha kala duwan ee waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee gado iyo mas-uuliyiinta wilaayadaasi haddaba kulankan waxaa ka qayb galay xasan cabdiraxmaan abu xasaan islamarkaana tabintan inooga soo sameeyey bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarey halkaad nagala socotaan idaacadda islaamiga andalus waxaan si toosa u soo tabinaynaa multaqa ballaaran oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee gado islamarkaana lagu boogaadinaya howlgalkii barakeysnaa ee ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka teedaan ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan halkaas oo ay ka babanaysa raayada towxiidka ujeedka iyo hadafka laisugu yimidna waa in multaqahan lagu boogaadiyo howlgalkaas looguna mahadceliyay bacdallaahi ciidamadii mujaahidiinta ee howlgalkaasi fuliyey noqobada barnaamijkan ka qaybgalaya islamarkaana multaqahan goobjooga ah waxaa ka mid ah naqiib cali macalin aadan cali xiish iyo naqiib cabdinuur xareed maadey naqiib maxamuud maxamed cabdiqaadir iyo naqiib xasan cusmaan biixi afhayeenka golaha nuqobada wilaayada islaamiga ee gado iyo naqiib maxamed nuur xirsi iyo ugaas shugri barre yaro ugaaska guud ee beesha xasan gaashareed leh iyo naqiib macalin xaashi oo isagana ka mid ah nuqobada wilaayada islaamiga ah ee gado waxaa soo kale goobjoog ah waaliga wilaayada islaamiga ee gado sheekh luqmaan abow anas haddaba tabinteennan waxaan mikrofoon kala dhex mari doonaa golihii nuqobada ee multaqahan ka soo qaybgalay bal inaan wax ka weydiinno hadafka la isugu yimid inkastoo aan sheegnay macluumaadkan waxyaabaha uu xambaarsan yahay waxaan ku hormaraynaa naqiib cali macalin aadan cali xiish naqiib kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus kadib multaqahan muxuu ku saabsanaa
awalan ilaahay baa mahadsan multaqaha saaka ee aan isugu nimid yaa wuxuu ka kooban yahay in aan ku bogaadinno qabashadii teedaan laga qabtay saliibiyiinta iyo murtidiinta isxambaarsanaa waxaan ku raalligelinaynaa marka koowaad allihii boqorka ahaa mar labaad waxaan ku raalligelinaynaa dadka muslimiinta in maqashay iyo inaan maqlin waxaan ku caaragelinaynaa oon ku murugogelinaynaa gaalada iyo kuwa ay soo dirsadeen ee diintooda gatay dalkooda iyo diintoodana loo adeegsanaya ee meesha lagu xasuuqay awalan waxaan leenahay ilaahay baa mahadsan ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay oo muslimiinta ah hambalyaan leenahay ragga hawshaas naga kaafiyey ee guushaas keenay waxaan leenahay intii shahiidayna ilaahay shahaadada ha ka aqbal intii ku dhaawacantayna ilaahay dhaawacooda ha bogsiiyo waxaan leenahay dadka soomaaliyeed waad arkaysaan jahaadka iyo ribaadka iyo howlgalka ka socda dalka waad arkaysaan howshaas ummadda soomaaliyeed oo ka danqanaysa dhiigga muslimiinta ee gaalada ay ku soo duushay waxaan leenahay aan garab istaagna gaar ahaan dadka reer hiiraan ah walaalihiin u kaalmeeyo garab istaaga maxaanku idhahdaa idinkana waa idiin soo ducaynaynaa dhammaanteen inuu ilaahay noo kaalmeeya gaalada iyo wixii dabadhilifkoodana ahna geeri iyo guuldarro ayaan u rajaynaynaa cali macalin aadan ayuu ahaa cali xiish oo ka mid ah nuqobada wilaayada islaamiga ee gado islamarkaana faahfaahin ka bixinayay waxyaabaha la isugu yimid iyo multaqahan waxa uu ku saabsan yahay waxaa sidoo kale sidaan hore u sheegnayba nuqobada ka mid ah cabdinuur xareed maadey oo isagana golaha nuqobada wilaayada islaamiga ah ee gado ka mid ah islamarkaana goobjoog ah multaqahan naqiib kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus marka hore ilaahay baa mahadii shukri leh ilaahayga casa wajallaha dhagaxa iyaga maqashiiyey mataqaanaa maaragtay jihaadka hore u socdo maanta sii guulaysanayo iyo dhibaatooyinkan mataqaanaa maarata ay la damacsanayeen muslimiinta mataqaanaa mujaahidiinta iyo dadka islaamka oo meesha deganba waxaanu leenahay ilaahay garabkiinna ha galo ilaahay garabkiinna ha galo guul weyn baad soo hoyseen waxaanu leenahay oon kaga faa'iidaysanaa hadda wiilasha soo mataqaanaa ay hooyey guushaas ilaahay ha barakeeyo kuwa shahiidina ilaahay shahaadada ha ka aqbalo kuwa dee mataqaanaa maarata maanta ku dhaawacmayna ilaahay ha caafiyo waxaanu leenahay garabkiinaan taagannahay mar kastaba ducana waa idinla garab taagannahay hiilna waa idinla garab taagannahay waxaa multaqaha loogu magacdaray alxubu fillaah walbuqdu fillaah golaha nuqobada ee sidoo kale goobjooga ah multaqahan waxaa ka mid ah naqiib maxamuud maxamed cabdiqaadir oo isagana ka mid ah golaha nuqobada wilaaya islaamiga ah ee gado naqiib kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus kadib dhankaada multaqahan muxuu idinkaga dhigan yahay muxuuse ku saabsan yahay alxamdu lilaahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda ugu horreyn waxaan u mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala allihii nican badan nagu manaystay naguna kulmiyey jalsadaan khayrka leh annagoo maaragtay tahaniyaad iyo bogaadin iyo maaragtay isu dirayno allahaasaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala sida aad maqlaysaan walaalayaal multaqaha magaciisa waxaa la yidhaahdaa alxubu fillaah waalbuqdu fillaah oo macnaheedu ay tahay raqbo iyo jeceyl aan maaragtay isu muujinayno annaga walaalaha eh gaar ahaan mujaahidiinta iyo maaragtay caragelin cadowga ilaahay iyo shucuurkanaga aan tusinayno inta ilaahay maaragtay diinkiisa la colaytantay sidaas weeyaan multaqaha macnihiisu waxaa weeyaan saaka ilaahay fadligii aad iyo aad buu maaragtay dareenkanaga u kacsan yahay iyo farxadanada waana wax ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadiyo ilaahay fadligii baan guushaas ku helnay xoog iyo xeelad kuma aanan helin walaalihii sababtu ahaana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo camaliyadaas ka qayb qaatay walaalkii ka qayb qaatayna ilaahay subxaanahu wa tacaala shahadiisa ha ka aqbalo gaar ahaan waxaan salaamaynaa walaalihii walaayada hiiraan oo u horeeyo waaliga walaayada hiiraan ilaahay haxfidiyo asagii ragga garbihiise waxaan si gooni a u salaamaynaa walaalaha fukuurta maarata ku sugan oo safka cadowga maarata la xisaabtamayo ilaahay subxaanahu wa tacaala maarata miisaankooda xasanada u saaro runtii waxyaaba annaga aan maarata ku tiirsannahay maanta ama aan ku jiifno ayaga weeyo waa dhiigga shuhadada waa walaalaha sufuufta hore maaragtay cadowga la xisaabtamaya ku sugan weeyaan maanta waxaan annaga ku jiifno ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaad maaragtay habarakeeyaan leenahay annaguna haddii aan nahay golihii dhaqanka ee gobolka waxaan u caddaynanaa walaalahana inaan garab taagannahay naf iyo maal aan la garab taagannahay nagana go'antahay maarata cadowga ilaahay inaan la dagaalanno sida ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa uu ku leeyahay waqaatiluu lmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatiluunakum kaafa waclamuu ana allaha maca almuttaqiin dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay dartii aan isu kaashanno oon u dagaalana diinteenna sida cadowga isu kaana kaashanaya maanta oo isu bahaysanayo ilaahay subxaana wa tacaalana ballanqaad buu noo sameeyo wuxuu macooda yahay dadka mutaqiinta ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsado ilaahay subxaana wa tacaala xaqa hanagu maarata ilzaamiyo gaaladana allaha jebiyo walaalahaasna ilaahay subxaana wa tacaala waxaan leenahay ilaahay maarata shahaadooda ha aqbal wixii inta ku shahiday inta dhaawac kusoo gaarana ilaahay subxaana wa tacaala dhaawacooda maaratay ha caafiyo annaguna maaratay macooda allah naga dhigo gaaladana allaha jebiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan markaan mikrofoonka ku wareejinaya hadduu alle idmo naqiib xasan cuhmaan biixi oo ah afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gado naqiib kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus waxaa tahay si gaar ah afhayeenkii golaha nuqabada multaqahan lasoo qabanqaabiyey ee qaar ka mida golaha nuqabada ay ka hadleen ka nuqaba ahaan muxuu idinkaga dhigan yahay maxay tahayna hadafkan ay isugu imaadeen allah subxaanahu watacaala baan mahad oranu celinaynaa waxaan bogaadinaynaa adeecada ah iyo ragga wariyaalka oo warkan naga duubayana waa bogaadinayna jasakum allahu khayran baan leenahay marka aan u gudba su-aashai ahayd maxaad u aragtaa arrintan iyada ah allah subxaana wa tacaala jacaylkiisaan iskugu imaanay iyo aan jecelnaha ummadaas u dagaalamaysa diinta allah islaamka koryeelayso inaan jecelnahay aan isugu imaanay sidaasoo kale waxaan isugu imaanay naceebka aan u qabno kuwa ku burbura meeshaas kuwa horeo ku burburi jiray iyo kuwa ku burburi doona hadduu allah idin subxaana wa tacaala intaas waa qadiyadda aan iskugu imaanay su-aasha markaan u gudbo maseed u aragtaana sidaan u aragna waa sidaan iskugu imaanay waana sidan teedaan dhibaatada ka dhacday oo loo geystay riddada iyo murjidiinta iyo taageerada maantay tan aan aaminsanahay gaalka ugu weyn ama washington ha joogo ama yuhuud ha joogo inuu ka naxsan yahay annagu waxay noo tahay farxad sida ay ugu tahay qof walba oo muslim ah farxad aan la koobi karin iyoaanu annaga lafteena iyo maantayto waxaan isleenahay waxaa naga nasiib badan kuwa shahaadada ku qaatay halkaasi arrinta ka imaaday waana soo dhoweyna jasaakum allahu khayran baan leenahay waxaana doonaynaa shintaas ayada ah insha allahu tabaaraka wa tacaala naf iyo maal iyo carab inaan uga qayb qaadanno maanta waxaan taaganaha carabka horeyna maalka u taagnaan jirnay gacantana u taagnaan hadda kadibna insha allahu tabaaraka wa tacaala nafteyna inaan geyno oo sida ay nasiiba ugu heleen shahooda kuwa maantayta yuhuuddaas iyo gaaladaas iyo ridadaas saliibiyiinta meesha ku dagaalay sida ay nasiiba ugu heleen inaan ugu helana waa rajaynaynaa dagaalka waanu wadeynaa ayagana wadaan leenahay inta ku shahiidayna shahaadada allah ka aqbalo inta ku dhaawacantayna dhaawacooda allah buskeeyo dagaalkaasi waanu wadaynaa ragga wadayna waanu ugu bogaadinaynaa jasaakum allahu khayran baan leenahay inta ay u hoggaansanayeen kitaabka ilahay inay isku xukumaan axaadiista nebiga sal allahu alay waslm inay isku xukumaan daaquudka inay ka haraan waan bogaadinaynaa dilkooda waana sii wada doona jaza allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu naqiib xasan cuhmaan biixi ayuu ahaa afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gado qeybihii dambe ayaan kusii sikanaynaa ee multaqahan loogu magacdaray alxubu fillaah walbuqdu fillaah waxaan markaan mikrofoonka ku wareejinayaa naqiib maxamed nuur xirsi naqiib kasoo dhow idacadda islamiga andalus allah subxaana wa tacaala ayaanu uga mahad celinaynaa oo aan uga mahad celinaynaa nicamkiisa farada badan oo uu noo galay oo ay ugu weyn tahay nimcat alislaam waaliimaan nimcat alabni nicmat alistiqraar nimcat aljihaad allah subxaana wa tacaala baan uga mahad celinaynaa waan dhowahay xasaan haddaan kusoo dhowaado barnaamijka multaqaha la isugu yimid oo loogu magacdaray alxubu fillaah waalbuqlu fillaah dhibaatadii loogu geystay dadkii mujrimiinta ahaa oo gaalada ahaa oo riddada ahaa oo cadowga ahaa teedaan aad iyo aad baana ugu faraxnay waana soo dhoweynaynaa waxayna shaafisay quluubtanada iyo quluubta muslimiinta allah subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa nimankii geystay oo ugu horeeyo halyeygii ku furay camaliyadda istishaadigaa shahaadadiisa u ka aqbalo annagana wadadaan ku taagannahay ilaahay nagu oofsado waxaan rabaa inaan u duceeyo si guud nimanka ayaga ah oo furmaha ku jilib xiran oo karkariyey gaalada iyo riddada iyo biiriqaatayaasha rabo dalkoodii iyo diintoodiiba inay gateen oo cadowga horseedka oogu ah ummadda soomaaliyeed inay ku halaagaan ayagoo aan ka fakarayn mustaqbalkooda adduun iyo mustaqbalkooda aakhar midna aan ka fakarayn waxaan leeyahay ragga hortaagan oo hameen iyo maalin u soo joodo oo maalin walba beenta ay sheegaan rumaynhayo bannaanka keenhayo allah subxaana wa tacaala kor ha idiin qaado cisigiinna ha weyneeyo sharafkiinna ha weyneeyo annagana waa idin garab taagannahay waa idiin ducaynaynaa laba wado unbaa lagu duulahayaa lagu dirirhayaa aladiina yuqaatiluuna fii sabiili illaah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut faqaatiluu awliyaaa ashaydaan ina keyda shaydaani kaana daciifa dhagarta iyo dulmiga iyo isbahaysiga iyo boolxooftada beenta oo gaaladu ay wataan waxaa ka kor noqonayo ilaahay kitaabkiisa iyo xaqiisa ayagaan ku dhimanaynaa ayagaana u taagannahay ayagaana raacaynaa falilaahi alxamdu
aad buu u mahadsan yahay naqiib maxamed nuur xirsi ayuu ahaa oo isagana ka mid ah golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gado kana soo qaybgalay multaqahan markan waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka ugaaska guud ee beesha xasan gaashareedle ugaas shugri barre yarow oo isagana qayb ka ah multaqahan dadka kasoo qaybgalay ugaas kusoo dhowo idaacadda islaamiga andalus kadib bal adigana ka waran aragtidaada ku aadan howlgalkaas iyo sidii aad u aragtaan ka nuqaba ahaan bismillaah waa dhowahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar aad baan ugu faraxsannahay annaga qolana waa jecelnahay inay guulaystaan qolanna inuu jabka u siyaada ayaan jecelnahay annagoo ah noqobadii kudhaqanka shareecada islaamka ee gobolka gedo waxaan maanta aan u ducaynaynaa oon tahniyad u diraynaa walaalihii ku guulaystay bariga hiiraan waxaan leenahay guulaysta oo sii wado ilaahayna ha idin garab galo waana idin garab taagannahay dhammaanna waxaan leenahay mujaahidiinta meel ay joogaanba waxaan leenahay garabkooda allah galo annagoo noqobada gobolka gedana waxaan leenahay waa idin garab taagannahay allah idin guuleeyo kii ku dhintay oo ku shahiidana shahiidkiiyo allah ka aqbalo oo jannada farduus allah geliyo kii ku dhaawacanna allaha fiskeeya aan leenahay intaasaan annaga ku boogaadinaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah waxaan markan ugu dambeyn u dhiibayaa naqiibka macalin xaashi cabdulaahi oo isagana ka mid ah golaha nuqabada wilaayada ee naqiib kasoo dhowo idaacadda islaamiga andalus bal adigana aragtidaada bismillaah waa dhowha alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baan mahad badan u celinayaa golaha nuqbada iyo walaayadii baa isla joogo waxaan isugu nimid farax iyo maaragtaa guushaas ka soo hoyatay teedaan yaan maaragtaa aada ugu faraxsannahay isukaana keenay inaan maaragtaa u hambalyayno islaamkaas ilaahay guusha siiyey aan u hambalyayno in badan aan hambalyo aan la koobi karin aan u hambalyayno ilaahay baa ku mahadsan meeshaas naceeb xooglana waa u qabnaa kuwan gaalada iyo gaaloraacyada jaceyl lilaahi ana waxaan u qabnaa mujaahidiintaas meeshaas ku dadaashay inay maaragtaa gaaladaas ilaahay ay gacantooda ay oga saaraan insha allahu ilahay idinka annagana duco badan baan u ducaynaynaa waa ku faraxsannahay waa u hambalyaynaynaa waa u tahdiyaynaynaa gaaladana waa ku caragelinaynaa waa ku maaragtaa walbahaar gelinaynaa hadalkanaga mujaahidiintana ilahay gacmahooda korha ka dhigo gaaladana ilaahay ha dulleeyo dhulkana allah ku masaxo wabilah towfiq wasalam calaykum watullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay macalin xaashi cabdulaahi ayuu ahaa oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee gado markan qaybihii dambe ee multaqihii loogu magacdaray albuqdu fillaah walxubu fillaah ayaan isla soo gaarnay waxaan markan mikrofoonka ku wareejinayaa waaliga wilaayada islaamiga ee gado sheekh luqmaan abu anas alwaali waxaad soo qaban qaabiseen multaqahan loogu magacdaray albuqdu fillaah walxubu fillaah hadafka inkastoon sheegnay maxaa xilligan keenay in wilaayada ay multaqahan soo qaban qaabiso oo ay kaga hadasho howlgalkii teydaan jazakum allahu khayran alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana illa cala alaalimiin ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah ashhadu anna muxamadan cabduhu rasuuluhu bacd jawaabta way iska caddahay waxaa weeyaan allah subxaanahu wa tacaala muslimiinta asuu buurinaya wuxuu leeyahay إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنان مرصوص taasaa keenaysa marka muslimiinta inay isjeclaadaan allana wuxuu naabay subxaanahu wa tacaalaa ilaahay wuxuu jecel yahay kuwan asaga waddadiisa ku dagaalamayo aadna moodid sidii dhistii oo kale sidaa marka la leeyahay muslimiinta way iska warqabaan guud ahaan markii ay soo gaarto farxad qayb ka mid ah qaybta kalena way la qaybsataa cadowgu siduu asigana waxaa weyan sidaasoo kale weeyaan waa cagsi maadaama dadkii muslimiinta ah ay wax badan dhibaataysnaa gobolka hiiraan gaar ahaan bariga degmooyinkeeda in badan cadowgu waxaa weeyaan meelo badan uu ku dhibaataynaya muslimiinta ilaahi subxaanah wa tacaala marka uu mujaahidiinta ilaahi subxaanah wa tacaala ku ayiday gacmahooda ilaahi subxaanah wa tacaala ku naafeeyey ee ilaahay deegaanka gacanta u makaneeyey in muslimiintii kalena ay shucuurta la qaybsadaan intaa weeye ahdaafta waana tan muslimiinta laga doonayo gaar ahaan nuqubadu waa nuqubo ku dhisan waxaa weeyaan yacni shareecada islaamka lagu dhisay weeye sidaasay waxay marka khaadimiin in marka codkooda iyo maalkooda iyo waxaa weeyaan naftoodaba ay geeyaan meydaanka ama sidaanoo kale maalintii ay tahay in la bogaadiyo qadaayaad cusboonaaday waa mas-uuliyadda saaran ee ay hubka u qaateen weeye ahdaaftan waxaa weeyaan taas weeyaan uu iskueen keentay insha allahu tacaala ahdaaftan daa intaa kaga gudba walaalayaal waxaan rabaa si guud inaan alla subxaanahu wa tacaala ugu mahad celiyo waxa uu na siiyey oo nicm ah uguna horraysa maanta in ilaahi subxaanahu wa tacaala cadowgiisii soo duulay ilaahi subxaanahu wa tacaala ikhtisaadiyan ahaana ilaahay u baabi'iyey waa adinka dhegaysanayo waa ayaga waxaa weeya warbaahinta camiimay ee meel kasta dhahayo dhaqaalihii ayaa sidaana lama joogi karo xarka shabaal mujaahidiin lama dagaalami karo dhaqaalama haysanno gaaladii kalena ay waxaa weeyan ugu hanjabayso in ay dhaqaaladii ka goosteen waa marka dad ku xiran dad bay ahaayeen annagana allah baan ku xiran subxaana wa tacaala marka waa la arki doonaa moogtaa ciddii ilaahay ku xiran iyo ciddii bashar ku xirreed ciddii ilaahay u gargaaro waa la arki doonaa waxaana waxaa weeyaan uu ciidka dhab ku ah cidduu ilaahay waxaa weeyaan kaalmaysato ilaahay baraydo inuu ilaahay u heliyo tabaaraka wa tacaala uu ciidkaana wuu yeellaa alla waxaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala in uu naga dhigo kuwii waxaa weeyaan alla subxaana wa tacaala ku sabro daacadiisa inuu ilahay naga dhigo jalla wacala waxaan rabaa marka inuu mahad celiyo mahadcelinta alle subxaana wa tacaala ka sokow qayada xarka shabaal mujaahidiin waxaa weeyaan yacni qaabka ay khudadka iyo waxaa weeyaan juhdiga ay u bixiyeen iyo aaraada wanaagsan ilaahi subxaana wa tacaala waafajiyey waan kaga mahad celinaynaa walahaas guud ahaan ee waxaa weeyaan qayada amiirka ugu horreeyo waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala juhdiga aad bixiseen iyo dadaalka aad bixiseen iyo ummadda muslimiinta quluubta aad u qaboojiseen ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka alla idin saara intaasaan leenahay waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala si gaar ahaan inuu u yidhaahdo yacni gobolka hiiraan bulshada muslimiinta ee ku nool gaar ahaan walaayada ee waaliga ugu horeeyo iyo waxaa weeyaan dhammaan garbihiisu waxaan leenahay annaga tahniyo iyo waxaa weeyaan mubaarakayn bay naga tahay insha allahu tacaala codkeenana idiin soo gaaray naga tahay gaar ahaan waxaannu mahadcelinaynaa walaalihii furunta ku sugnaa ee jabhadaadka ahaa meel kastoy joogaan waa ayaga cadowga ilaahi subxaanahu wa tacaala ku cadaabay xarumaha ay waxaa weeyaan gaalada isugu yimaadeen yacni dagaalada way badnaayeen maalmahan dhagahana wax khayr badanaa ku soo dhacaayey alla subxaana wa tacaala fadligii weeye walaalaha juhdigaas bixinayo ee waxaa weeyaan jabhadaadka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala ha idinka ajar siiyo dadaalkiinna ummaddii muslimiinta aad quluubtooda shaafiseen cadowgiina waxaa weeye waa argagax geliseen ayagana quluubtooda diiq iyo cariiri ku abuurteen ilaahi subxaana wa tacaala ha idinka ajar siiyaan leenahay insha allahu tacaala waxaan rabaa si gaara inuu wala hadlo bulshada muslimka ee ku nool gobolka hiiraan nimayow taariikhda way qorantaa wayna isbedeshaa waxaan rabaa fursaddan in ugu faa'iidaysto walaalayaal dadku taariikhdu in unbaa maalin joogta macnaha odayaasha ku nool ee waxaa weeyaan ogaasida ay ugu horreeyaan ee nabadoonnada ay waxaa weeyaan ku xigaan ee ay samadoonnada ku xigaan waxaanu leenahay warnimayow cadin waa isku xoreeya oo waxaa weeyaan sidai mujaahidiinta u halgameen wahalgama oo waxaa weeyaan gobinnimadu laguma keeno fadhi kuma imaanayso waxay ku imaado waa dagaal horta waxaa isweydiin leh annaga maa duullay mase ayagaa nagu soo duulay jawaabta waxaa weeye ayagaa nagu soo duulay annagoo waxaa weeyaan ummaddeenna tawxiidka u sharxayno oo waxaa weeyaan gabdhaha annaga xijaabka amrayno oo ummadda waxaa weeyaan salaaddii laga saxayo oo khayraadka ummadda looga yeerayo ayagaa nagu soo duulay haddaan iska qaadi weyna marka waa dacfi taariikh baad leedihiin oo odayaashiina way halgami jireen ree hiiraana waxaan leenahay ama guud ahaan dadkii dhegaysanayo halgan ha loo diyaar garoobo cadowgu wuu jabaye muslimiinta waxaa weeye mujaahidiinta ee maanta halganka wadaayey walaalyaalow garab istaaga oo waxaa weeye fursaddan ayaan la dayacin cadowga jabay hala dhammaystiro qalbiyan ahaan nimanka xaqiiqatan ay u dhinteen macnaha marka la fiiriyo waxaanu leenahay nimankaas aan dhammaystirno taariikhdiinana yaan la bedelin maantana ummadda meel waxa weeyaan lagu ciisada lama hayo walaalyaal waad arkaysaan waxa weeyaan yacni maalaa lagu soo duulay oo sharafaa lagu soo duulay oo cirdaa lagu soo duulay oo diin baa lagu soo duulay oo maanta wax dhiman ma lahan ma waxaan rabnaa kiniisadda maanta inaan ku cibaadaysana ma rabnaa haddaan muslimiin nahay yaa walaali jawaabtu maya weeye hadday jawaabta maya tahay masaajidada haddaan rabno xornimo in ugu noolaano oo aan rabno diinteenna ina dufaacno waa in nagala helo halgan ee ogaas wax hogaaminayo oo qabiilkiisa hogaaminaya in la helo weeyaan waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran juhdigaasaan mubaarakaynayna anaga insha allahu tacaala ka walaayo ahaan guud ahaan waxaan leenahay cadow waajibaan dhammaystirno waxa weeyaan kan fadhiyo ee aanu ka qayb gelin jihaadku ducada ummadda ha ku teegaaro oo ducada ha laga helo insha allahu tacaala masaajidaha laga duceeyo goobaha waxa weye qofka waxa weye uu ku cibaadaysta ilaahi subxaana wa taala ku baryo waxaanu leenahay walaalaha jasaakum allahu khayran ilahi subxaana wa tacaala juhdigiid bixisaan allah idinka ajir siiyo annagana waa mubaarakaynayna insha allahu tacaala wa aakhiri dacwaana an alxamdulillahi rabbi alcaalamiin
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا